subax wanaagsan aan ugu soo bandhigaytaan markastoo aad joogtaan xirinta waa cabdikariin aadan xuseen fasmaran waa maxamuud faarax suude maxamed yare haatan ayaanu soo gaarnay halagan hawada idin soo barnaamijinayna warkii caalamka ee subaxnimo saakay oo axada taariikhdu ay tahay labada bisha caawa sanadka labadabaatanka waxaa diyaar u ah saaxiibkay axmed cali gaaye aad bay mahadsantahay cabdikariin ogeysiis بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونكسن دقيسيال كوسو دوادا وركا عالم كاي راديو مقدشو عدكا جمهورية دا الصومالية غضبدا هدي الله ودل عليك نقدو على دقيسة دونتا وحاكامدا لعبنا دولة دولات كوفر بلغات صوماليا هيا همبريو كوادن لبي لباتن سنة بلغة كوسو وريقتي آساس كمام الكبوتشلان ودري ملاحظة هي شعري كمام الكاس wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka jubbalandna waxay magaalada kismaayo ka daahfurtay tababar looga wacyigelinayo bulshada halista cudurka coronavirus maamulka magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in afartan iyo sideed tuulo ay godoomiyeen fatahaadaha webiga shabeelle akhbaraadka dibaddana waxaa ka mid ah in ka badan nus milyan qof ayaa iminka la xaqiijiyey in dalka koonfurta afrika uu haleelay cudurka coronavirus sida uu sheegay wasiirka caafimaadka waddankaasi
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli la isweydiisay muwaadin inay noqon tahay kaalinsaadi dhawaadan ogeed muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ku hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hogaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirna walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku geeyaan
waa hagaag dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan waa axad taariikhdana waxa ay ku beegan tahay labada bisha agoosto sanadka labada kun iyo labaatanka warkii oo dhan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis lafta gareen ayaa hambalyo ku aadan layo labaatan sana gudada kasoo wareegatay aasaaska maamulka puntland waxa uu diray mas-uuliyiinta iyo shacbiga maamulkaasi xasan abuukar cali xasan baydhabo ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee dalka soomaaliya odayax cabdilcasiis xasan maxamed labtagareen ayaa hambalyo ku aadana munaasabada laba iyo labaatan guurda ee maalintii dibada loo qaasay maamulka puntland udoeya madaxda sare ee puntland waxaana uu labtagareen dambaalkiisa kuligi waxa aan hambalyo iyo degano u goaya dhammaan shacbiga ku badan deegaanada puntland iyo madaxdeeda labka gareenah ayaa waxa uu munaasabadaasi ugu hambaliyey guud ahaanba dadka reer puntland sanadooda laba iyo labaatanaade ee kasoo wareegatay asaarkii puntland taasi oo loo dabaaldegayay maalinimadii shalay waxaan rabaa inaan halkan hambalyo oga diro madaxda dowlad goboleedka puntland oo ay maanta tahay sanaguuradii kun iyo labaatanaad laba labaatanaad ee puntland ayadana hambal inareero magaalada garowe ayaa lagu soo waramaya in eegu sameeyey calamo iyo leylada aad u qurux badan iyada oo magaaladaasi eega dhigayo nabadgelyadeeda mid aad u sugan maamulkaasi ayaa habeenka xalaya waxaa xaflad ballaaran ay ku qabteen xarunta madaxtooyada ee magaalada garowe iyadaa oo ay kasoo qayb galeen xubnaha maamulka dowladooda oo ah golaha wasiirada iyo kuwa baarlamaanka ee puntland urada bulshada ugalgaarka aqoon-yahanka iyo dhalinyarada ku dhaqana magaaladaasi garowe iyo haweenkaba munaasabadaasi oo hadalla qiimada ay ka sheegayeen mas-uuliyiinta ayaa waxa ay tahay sanadkii laba iyo labaatanaad ee asaaska deegaanada puntland xasan abuukar cali xasan baydabo warbaahinta qaranka muqdisho
wasaaradda caafimaadka dowrgoboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ka daafurtay tababar bulshada looga wacyigelinayo halista cudurka coronavirus waa soo saarayna subaxnimo axmed cumar munye ayaa sii faahfaahinaya wasaaradda caafimaadka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay tababar bulshada looga wacyigelinaya halista cudurka coronavirus kaas oo saameyn ku yeeshay bulshada caalamka iskudiyaha wasaaradda caafimaadka gobolka jubbada hoose ayaa daafuray tababarkaas waxaa lagu tilmaamay in cudurka covid-19 saameyn ku yeeshay bulshada loona baahan yahay in ay ka faa'iidaystaan tababarka la siinayo ka qaybgalayaasha gudoomiyaha ururka dhalinyarada jubbada hoose ayaa sheegay in ay qayb ka tahay arrintan dadaalo maamulka jubbaland ugu jiro ka hortaga covid-19
ujeedadana waxaa waaye in maaragtay meel looga soo wada joosta lana maaragtay dadka la fahamsiiyo halista uu leeyahay si guudna looga wacyigeliyo waa wacyigelin socon jirtay laakiin haddana waxaa rabaa in maaragtay horey dadkii maaragta usii fahmaan oa waxaad moodaa dadkii hadda ay iska baabi'iyeen in barnaamijka covid nineteenka uu dhammaaday waxaan isleeyahay weli halistiisii waa way taagan tahay oo marka tababarkani in dadka si mudla looga maaragtay looga wacyigeliyo loona sheego in halistii bahalkan cudurkan covid nineteenka weli ay taagan
dhammaan gobolada dalka ayaa waxaa ka socda dadaalo looga hortagayo cudurka covid-19 kaas oo wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ay hore u geysay gobolada dalka soomaaliya qalab looga hortagayo cudurka coronavirus
maamulka magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in afartan iyo sideed tuulo oo de- oo magaaladaasi hoos tagta ay go-doomiyeen fatahaada webiga shabeelle gudoomiyaha degmada jowhar ee gobolka shabeellada dhexe cismaan maxamed mukhtaar ayaa sheegay in saameyn xoog leh ay geysteen fatahaadaha webiga shabeelle loona baahan yahay in loo gurmado dadka ay saameynta ku yeelatay
run-ahantii maanta baaqayna wuxuu ku wajahan yahay ee, dhinaca fatahaada ah Een, ee, runtii afartan iyo sideed tuulooyin ayaa qaarkooda go-doon ku jiro ee, oo lagu barakacay mudada ay ku socdaan qaarkooda ay ka qaxeen doonka dambo een, taasoo ay wajahay een, ee, tuulooyin badan oo kala fatahaada kasoo baxday tuulooyinkan ee, mahaday zoona mahaday iyo zoona dowar sida buufuule mareerey daaroweyne iyo tuulooyin kale Een, taas waxay sababtay in ay daba ay qaxaan waxaad moodaa in maxaan ku rahayo meelka aamusan yahay Een, hadda waxaa hadalkan lagu qiinaayo waxay noqotay heer caalami waxay ka dhigaytay degmo waxay ka dhigaytay gobol waxay ka dhigaytay state waxaan rajaynaynaa in naloo fahmo Een, masiir cibaani ee waaye waa magaciisa masiiru qaran waxaan leenayaa nala kasoo gaaro waxaa weli cabsideeda qabnaya weliba sida magaciisa biyaha u wado anaga wiilkeena maqayn dowladooda baan nahay ama gobolka shabeelaha dhexe Een, qayl la-aanta halka waxaa waaye waa isku tashanayni magaciisa dagaalkooda waa muujinayni anaga iyo shacabkeena oo iskaashanayno ayaa maxaan ku rahay Ee, haddana waxaad moodaa oo faragan ay ka baxaayeen
halkaa warka kala socoteen dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysanaysa markaana qodobka warka dibadda in ka badan nus milyan qof ayaa waxaa la xaqiijiyey in dalka koonfur afrika uu haleelay coronavirus iyadoo wasiirka wasaaradda caafimaadka waddankaasi uu xaqiijiyey in markaa dadka intaas leeg cudurku uu haleelay wixiini khalwizi ayaa ku dhawaaqday markaasi ama ku dhawaaqay in sabtidii oo keliya dalkaasi koonfur africa laga helay toban kun boqol iyo toddoba qof ama kiis oo cusub kaasi oo tirada guud ka dhigaya shan boqol iyo saddex milyan waa shan boqol iyo saddex kun iyo laba boqol iyo sagaashan qof kaasoo ka badan nus milyan waxaa sidoo kale cudurka dalkaasi ugu dhintay dad gaaraya sideed kun boqol konton iyo saddex qof dalka koonfur africa ayaa noqonaya dalka sida ba-an uu ugu dhiftay fayruska corona marka loo eego guud ahaan qaaradda afrika guud ahaan tirada dadka uu haleelay corona virus qaaradan ayaa waxaa markaasi gaaraysaa ama ay kor dhaafaysaa wax milyan dada ka badan waxayna ku nool dalka waxaana ugu badan dalka koonfur africa sidoo kale koonfur africa ayaa kaalinta shanaad kaga jirta caalamka dhanka tirada kiisaska waxaana ka horeeya oo keliya maraykanka brazil ruushka iyo hindiya khubarada dhanka caafimaadka ayaa sheegaya in tirada dhabta ah ee fayruska corona ugu dhimatay koonfur africa laga yaabo in ay ka sarreyso inta ninka la ogyahay dhegeystayaasha qiimaha warkan subaxnimo aad kala socoteen radio muqdisho halka jamhuuriyadda soomaaliya inta ayuu ku dhow yahay aad baad ugu mahadsantahay dhegeysiga warka intaan dib u kulmayna nabadgeliyo